runtii wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid golaha shacabka oo maanta mar kale shiraya ka shiraya miisaaniyadda magacaabayana guddi ku-meel gaar ah madaxweyne xasan sheikh oo dowladda talyaaniga kala hadlay xoojinta xidhiirka labada dal koonfur galbeed oo amaro adag ka soo saaraysa dadka ku howlan amni darrada iyo iibinta muqaadaraadka ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha oo sheegay in ay aad u yar tahay filashada rababka dayrta ee la filayo dabayaaqada salna iyo indiya oo dumisay guryaha muslimiintii mudaaharaadaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan subax wanaagsan qodobadii aada maqasheen waxay ahaayeen kuwa idaacadda dalsan ugu dooroon waa subax isniin ah taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka juun sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran maantoo isniin ah waxaa la filayaa in xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ay kulan ku yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kaasoo ay ugu hadlayaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha miisaaniyadda dalka xildhibaanada labada gole ee golaha waa golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa kulan wadajira axaddii shalay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ku yeeshay kulan wadajir ah kaasoo wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle uu xildhibaanada ka hor akhrinayay miisaaniyadda sanadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa shalay xildhibaanada golaha shacabka ku wargeliyey inuu jiro kulanka golaha shacabka isagoo sheegay in la magacaabi doono guddi kumeel gaar ah oo labada gole ka kooban kaasoo miisaaniyadda ka shaqeynaya gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa ugu baaqay xildhibaanada in ay wakhtiga aada u ilaaliyaan si xildhibaanada aysan waqti waa waqti ugu helaan ajandayaasha laga doodayo shalay ay ahayd kadib markii muddo saacada uu dib u dhacay kulanka golaha shacabka kadib markii ay xildhibaanadu soo xaadiri waayeen kooramka iyagoo waqti dambe xildhibaanadu golahu soo gaaray ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini-aadanimada u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shalay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya warbixin guud oo ku saabsan xaaladda abaaraha ka horjeediyey ergeyga wuxuu xildhibaanada la wadaagay in toddobo dhibic hal milyan oo qof oo soomaali ah ay abaartu saameysay dhammaan gobollada dalkana ay ka taagan yihiin xaalado bini-aadannimo oo u baahan in laga jawaabo wuxuuna sheegay ergeygu in loo baahan yahay gurmad deg deg ah oo bini-aadannimo ergeyga ayaa sheegay in dadku ay abaaruhu waxyeeleeyeen ay ka qacayaan guryahoodii iyagoo sheegay in ay u digaroganayaan kaamamka qaxootiga ee magaalooyinka si ay u helaan nolol dhaanta midda miyiga oo ay kaga soo caraabeen hal milyan iyo bar waa wuxuu yidhi ergeygu ka badan hal milyan iyo boqolaal qof oo soomaali ah ay haatan wajahayaan abaaruhu wuxuuna sheegay in afar fasal oo laba gu-i waa laba dayr ah aysan wax roob ah de-in isagoona sheegay in roobabka hadda la filayo waa roobabka dayrta dabayaaqada sanadkan in ay aada u yartahay filashadooda waxaa uu dheer in afar xilli oo roobkii baaqday laba gu-iyo laba dayrana soo dhaafay dayrta soo socoto oktoobar ahna saadaasha cimilada hawada ilaahay wuxuu keeno waa xaggiisa laakiin rajo badan kama jirto toddoba milyan iyo hal boqoloo qof oo soomaali ah ayay maanta abaartu saamaysay shan milyan iyo laba boqol oo ka mid ah ayaa halis ugu jira inay waxyeelayso abaarta waa laga yaabaa laba milyan inaysan si toosa wax u yeelin waxaa kaloo jira laba boqol iyo labaatan iyo laba boqol iyo soddon kun iyo laba boqol iyo konton kun oo macluul qarka u saaran markii macluul la yidhaahdana macluusha waxa ku xiga waa dhimasho markii macluul la yidhahdo waxa ku xiga waa dhimasho hal milyan iyo bar ka mid ah dadkaas waa caruur waa ilmo yaryar waaye oo ay afar boqol oo kun oo ka mid ah nafaqa darri hadda ay la tacaalayaan canugga marka uu nafaqa darri soo gaarana wuxuu halis u yahay inuu dhinto maaldeed waxaan tegay saal banaadir waxaan kusoo arkay laba boqol oo canug oo ilaa buurha kaba ilaa kaalkacyo nafaqa darro looga keenay ee abaarta daraaddeed ay saamaysay sariiraha isbitaalkana way buuxaan kuma filna kuwaas waa kuwii kari kara inay imaadaan waxaad imaajin garaysaa ama aad sawirataan kuwa aan imaan karin aan soo gaari karin isbitaalka aanan soo gaari karin
xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu ugu baaqay in abaartu noqoto ajandaha koowaad isagoo ka codsaday in qeyb ka mid ah mushaarkooda ku tabarucaan dadka tabaalaysan halka guddoonka labada aqal guddigii doorashooyinka ayuu wasaaradda maaliyaddana uu ka codsaday in lacagihii kasoo xarooday doorashada qeyb miisaan leh laga siiyo gurmadka abaaraha wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan lugbuur ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono qofka waxyaabaha amni darrada keena xumaanta iyo weliba iibinta waa muqaadaraadka lagu soo qabtana in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono hadalkan ayuu ka sheegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xilli uu buraarujin iyo wacyigelin uu sameynayay boqolaal waalidiinta magaalada baydhabo wuxuuna wasiirku sheegay in culimada magaalada baydhabo loo sameyn doono gawaari ku xiran makarafoonno si ay dadka ugu wacyigeliyaan waxyaabaha xumaanta muddo saddex bilood ahna uu sheegay in ay wacyigelintaas socon doonto ciddii ka dhaga adeegtana lagu soo helana dembiga uu dilkooda xalaal yahay waa siduu hadalka u yidhi
ciddo sumeeyasu insha allaahu mayla raaya ilaahayna garabaa neesiye wala iska aragi doongnee maxkaamadda shansina buugmalanku dhimaw bulshada laku hire habsigoo si liin dhisi maylara intaa kasgole lama kun lanqaado badaad anwaysingna shugulkii al-shabaabka kasuubiyaan usilayn istin isbiile meela laki hiree hungurjeyni sadiid wagta idintiisa iyo kulukoye mabiyaasu dowladda because way waaha jaair waay ummaddo fasaadiyaw farmasigaan isku hirtooy onagaa aykoo hiringney aykoo dhimaney hooyada maylaraa owlaadiya waanidoy aabbaha saas oo kale ilaahay halku obsadooy tantangu wacigelin ma dhiman masaajidadii madii culmaaday iskulakati geejamaadahayd masaajid kasto khudbadiis nagati munkarkan hal zuuliyoy culmadii ku daba hadali saasna artay shirjaraay dhowr biyaaje laku qabadi geeka bulshadii intiiba muhiim hayta fadhiido ku digo hayto markaas ka bacda mayla raay lankii laka aragu lan uu soo embareeray fadnada mayla raay dalkan ka baahi fadan embareeriyaha gacmo bar ee lasku ku qabado doon walsan geysi langna niin digna sidii laka dilu adagda walnis digo hay tan kale culimmada may hajeediyeena ani baabuur la helo may la raayay wacigelin xaafadood liinseedu wal weydiiye tanyada naftiya galaan meel kasto oo walaana ka zuuli karo tallaabo kasta qaadan dowladda dibniska nagadaas wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda iyo degmada may la raayay gobolka intaano fadheedan baabuur unu sheenan baabuur sidii la kala fadi unu sheenan in makrofya kilinyi culimada maynu ku faday in baaburkaasay microfonka afta qabsato iyada waa gilinka suubido una hankani ma arantan half mano eh hoob sad bilood afar bilood arantan laka waci giliyo madaas ka bacd hatan walwalaay ka jaray la arag wal disho halaal naga daaw
wasiirka wasaaradda garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weli waxaad la socotaan warkayaga subaxnimo dalsan muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda talyaaniga iyaga oo ka wada hadlay xiriirka waa xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerada muhiimka ah ee dowladda talyaanigu ay siinayso soomaaliya madaxweynaha ayaa xusay saaxiibtinimada taariikhiga ah ee ka dhexaysa labada shacab ee soomaaliya iyo talyaaniga isagoo uga mahadceliyey doorka ay ka qaadanayaan dowlad dowlad dhiska soomaaliya iyo in codka ay ka dhex- ay ku dhex leeyihiin midooda yurub ay ku koobaan horumarinta soomaaliya halkaad warkaas kala socotaan subaxnimadan waa dalsan muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda ciidamada nabadgelyada dalka indiya ayaa dumiyey guryaha shakhsiyaad muslimiin ah oo magac leh oo lala xiriirinayo rabshadihii ka dhashay hadaladii deelqaafka ahaa ee laga sheegay suubanaheena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee dadkii lahaa guryahaas oo ku yaala koonfurta gobolka utar ayaa intaan la dumin la faray in ay ka baxaan muslimiinta ayaa dhigayay mudaharaadyo lagu diidan yahay hadallada islaamka gafka kuwa ee ku tiraabeen laba xubnood oo ka tirsan xisbiga talada haya ee b g b warkii aad ka dhageysanayseen dalsan akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudanow xilligan waa waa naga intaa wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel